dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington oo caawana idinku hayo sheeko la yaab leh oo ku saabsan haweenay ku nool cunista ciidda waxaan sidoo kale idiin hayaa qodob aannu u bixinnay shaacirada shabakadaha bulshada iyo sidoo kale qayb afraad oo ka mid ah waraysigii aad toddobaadyadii lasoo dhaafay aad ku maqalayseen barnaamijkan cawayska washington ee hibe maxamed waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington haweeney u dhalatay dalka yemen ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku nooshahay cunista ciidda oo keliya oo hadba ciiddaasi ay dhinac ka daaqayso waa sheekaan aad ula yaabay maxamed colaad xasan oo stuudiya la fadhi ayaa sheekada dhinacyo badan kasoo fiiriya colaada bal waxaad iga warrantaa haweeneydani ciidda ha cuntee cunno kalena ma cuntaa mise ciiddaasun bay u go'doontay cashoy telefishinada carabta gaar ahaan telefishinka waddanka yemen ayaa islaantan sheekadeeda soo qaatay waa konton afar jir ku nool gobolka ticis la yirahdo ee dalka yemen waxay kasoo jeedaa dadka yemen teemadow marka waxay leedahay toddoba caruuray dhashay oo midka ugu yarna uu jiro lix sano tan ugu weynna ay jirto kow iyo toban sano marka haweeneydan waxaa laleeyahay waxay cuntaa ciidda ayay cuntaa gaar ahaan ciidda ay kasoo aruursato buuraha hoostooda iyo meelaha ayay jawaane kusoo qaadanaysaa gurigay soo dhigataa marka aad bay u cuntaa telefishinadan soo bandhigayey ayaa markii su-aala weydiinayeen waxay ku leeyihiin ciidan maxaa kaaga dhadhami waxay leedahay cuntada kale la cuno dhan way iga macaan tahay waxaa la wareystay oo haddana la weydiiyey su-aalo dhakhtar tuulada ay ku nooshaa islaantan ku noolo waxaa layidhi islaantan cunaysa ciidda ka waran caafimaadkeeda wuxuu yidhi baaritaan ay ku sameeyeen waxay ogaadeen inaanay wax dhibaataa qabin caafimaadkeedu fiican yahay dhigeedu shaqaynayo oo boqol kiiba boqol casho aanay waxba qabin haddana ciiddaa unbay daldalaysaa coladow marka ma la weydiiyey islaantani waxa u geeyey ciidda markii horeba inay ciidda cunto ma duruuf baa u geysay ma waxaan ognahay soomaaliya o kale carruurta markay yaryihiin qaar aa jira carrada tijaabiyo oo ciiddaas cuna laakiin haweeneydana ma la ogaada markii ugu horreysaba bal waxa u geeyey maadaamay qof weyn tahay inay ciidda cunto su-aashaa waa la weydiinayaa waxay leedahay ciidda anoo yar baan bilaabay oo aad u yar baan bilaabay waan la soo koray sidaan u cuni jiray ilmahan xilligii aan dhalay oo dhan toddobada caruurta waan cuni jiray bay tiri oo xilligaan uurka leyan aad u cuni jiray marka qayb ka mida nolosheeda ayay noqotay inaan ciidda cuno marka haddaan wax kala helana waan cunaa madda ayay tiri laakiin ciidda ummadayma la-aado oo baahidana way iga bi'isaa wax dhibaataa kale kuma qabo marka ilmihii iyo odaygii xataa qabayee ilmaha ka dhalay ayaa su-aal la weydiinaya waxay leeyihiin waa mucjizo aan ku aragnay hooyadeen marka anagu waxaan ku tilmaama ma naqaano ciiddaa unbay cuntaa anagoo gaajaysanbay iyadoona ciid cunaysaa dharagsan tahay marka waxay leeyihiin haddii sida hooyaday oo kale ciiddu noo macaan lahayd oo cunto ay noo noqon lahayd sida hooyo ugu tahay oo kale qoyskao dhanba wax qarasha kama bixi laheen oo noloshoodiiba waxay noqon lahayd nolol ciidda ku tiirsanoo hodan ah waabalaya marka marka ciiddaasna maadaama ilaahay caradaas uu daadiyey suuq ma tagtadba meesha malaha ah mise meelo gaaray ka cuntaa ciidda way kala duwan tahay waxay soo aruursataa layiri meelaha cusbada laga helay iyo buuraha hoostooda iyo ciidaha dhadhanaanka xoogaho ciidaha kale ka duwan ay aad u jeceshahay laakiin iyadu waxay ku leedahay ciid walba oo ciida isku mid ba ii tahay oo waan cuni karaa laakiin waan sii kala jecelahay ku leedahay sida cuntaduba aan u kala jecelnahay iyadana ciidaha u kala jeceshahay
waa arrin la yaab leh dhegaystayaal waxaan idinku maqashiinayaa barnaamijka cawayska washington ee caawa qayb aanu ku soo kordhinnay barnaamijka cawayska washington aan ugu magac daray shaacirada shabakadaha bulshada kaasoo aan idinku maqashiin doono sheekooyinka qosolka iyo xiisaha leh ay dadku isugu gudbiyaan shabakadaha bulshada waxaan sidoo kale dhegaystayaasha ku xiran barnaamijkan cawayska washington aanu fursad u siin doonaa in ay iyaguna nala wadaagaan kuwa ka qosliya ka yaabiya amaba sida weyn ay uga heleen intaadan adna kursiga ka kicin adiga iyo dhegaystayaashabaana caawa idiin bilaabaya waxaan rabaa bal marka hore in adiga iyo dhegaystayaashaba aad ila maqashaan tixdan gaaban togadheeg dadweyne u doogadheeg dalkii nabadaa kordheeday doogadheeg daruurani inta aase doogadheeg taleela jiifadaana doogidhiig lankiilan dilila waldileeya doogidhiiga dadweyna u doogidhiig lankooda noysidaw taleela lee'in rooraw doolar layfadaw owlaada diinka dhaaf derbegaga jiifadaa saqantayaan dadkii degaanku guuren daashka hooyidaayan deeqan haysanee dawarsidaayan intayaan dadyay taleela jeysidii doolar leyda nooyaw dalmaniin dhisaa iska duubinaada diinta aaminaa dadweynu doogidhiig dunyada hodila ugtuwaldooriye iyo dad hodiluwama doorsama hola dulilaan soomaalia dulaasinta dadkal raasila idooma dhiigaas dareerayaana doodayaana doolar leyfadaayaan daa'imow adiina oontay deeg adii biyaase ee dulmilowna gobo'ay dawliyaalka caalamkii dawliyaalka dariskaana doodayn walka furi soomaali walku daali dooma dhiigaas doodiyaa la gaadhan arabaa la je'i doodaan lahaan furi doolar aha daagsan aan diintaan ka dhaarida aan toogi waldaboole daadka la raasi dadamaanagada aan dooma dhigayaa dalka makiila ko idawooshin kaa la gaadhan hamaraa la je'i doodaan lahaan furi doolar aha daagsan aan diintaan ka dhaarida aan toogi waldaboole daadka la raasi dadamaanagada aan dooma dhigayaa daa'imow adiina oontay deeg adii biyaase ee dulmiloona qabo ay lankii dubad maraaw dareerka lama shabe aduurka daymooda ay dadweynow doogi dhiig duduma duulka waa dhisay duul kale ka hoyda dadweynow doogi dhiig landa ala saaran doogun ma dhiiga dadweynow doogi dhiig meel dow unhaa induunya ma daagsan ma aso dadweynow doogi dhiig meel degaa unhaa intiig makuweraaw dadweynow doogi dhiig diinti la'aantii eh duliiha daahir eh daagaa la koo hir eh degaankaa la koo dege dulungaa la suubi eh dariskaa la iska dire dadka dulaawayaan intay ka doodanaan diinti la'aantii eh iska duubanaada diinta aaminaa dadweynow doogi dhiig ayo colaad maxaa kaaga baxay horta nin gabya ah oo laashin sida looga yaqaano gobolada koonfureed oo afareeda tuurta ayuu leegyahay oo afka mayga ayuu dabcan caashoysan malaynayo ama aan ka fahmayo laakiin afareyba way dhaaftay waa waa intuu isdaba dhigay ma wada arkin aad ba aad waxay waxaa iga qanciyey meesha uu leeyahay dukaanley iyo lama oh, gaarin sorry waxay qanciyeen meesha uu leeyahay koley dabcan fariinuu gudbinaya ah in dadkii een, la geeyey odayaashii dhaqanka iyo meelo la geeyey siyaasadii laga qeybgeliyey nabad dhacday laakiin aan wixii lagu dhaartay ee dadka dalka loogu dhaartay aan lagu camalfalin oo dolar iyo laaluushii la qaadanayo she- iyuu tusaale ahaan soo qaadanaya waa tahay colaad waxaan rabaa inaan qayb kale oo gaaban ku maqashiiyo oo iyadana aad ii soo jiidato wax yaroo kaadi taadaa lebalaaweyi tolwiinu doogidhiiga tokorwiga ana saarane tolwiinu doogidhiiga ma taliyaan malnii taliyaa tokorowne tolwiinu doogidhiiga sadii iska teegine taadaa ka sheegay tolwiinu doogidhiiga dukaanle iila duugsadaa iska takaarinye tolwiinu doogidhiiga taladiid iyo tolyey iska teeginye tolwiinu doogidhiiga tuugiyo lan taliyaa iska takaarinye tolwiinu doogidhiiga toman ii sagaarsini istibdhowaanay talamahaa ayno tolwiinu doogidhiiga kiin taliyeeye ma iin taliyaaso iin taliyaase ma kiin taliyaaw ihla taliyaane ma ihla taliyaan shaltabaan ma shaltabaan takoortasaana haysatee tolwiinu doogidhiiga
ninkan wax badan buu ka hadlaya casho aad iyo aad aad Een, iyo waxay aad qancisay saddex baa isku taagan Saddex- Eh, meesha saddex- uu leeyahay saddex baa qoorta isugu saddex baa jirta.
qoorta isugu jirta Hay.
Eh, nin dukaanley nin tuugsanaya oo waa garata Een, maxaa yeelay ninkan tuugsanaya dukaanku imaanaya wuxuu rabaa qof walboo dukaanka wax ka iibsanaysa inuu wax weydiisto uu yidhahdo waxsii Ninkii ama duk- uu duka- ama dukaanka laftirkiisaba uu ka tuugsado ninkii dukaanlaha ahaana nin walboo tuugsanayo maanta dhan soo maraayana gacantiisa ma gacantiisii ma gaarto gaarto marka Waa waa isku garad.
dhiban yihiin buu leeyahay waa garata wax kaloo iga qancisay inuu leeyahay tala- tol- taladiid iyo tolkiina waa isku taagan yihiin luqunta isugu jiraa ha ninkan taladii ma qaadanayo tolkiina waa kama maarmaan oo ninkan wuu ka tirsan yahay oo waa garata Een, iyo midda saddexaad oo aadka iga yaabay oo soo qaatay waxay ahayd laashinkan oo aan ka yaabay inuu leeyahay eh, nin taliya iyo tuugna waa isku taagan yihiin marka ninka talinaya tuuga inuu curub jiro inuu raba cudub tiro rabaa tuugiina ninkiibuu dabada macnaha uu dhibaatada dhibaatadii la daba socdaa anna waxaan sidoo kale ka hel calaado qaybtan ugu dambaysa ee aad moodanay dhinac ahaan shabahda heesta ay saada cali qaado aan kuu taliyo ii talin ii maysid talin maysa aan wada tashaana ma tashanayno ta koortaasaan haysatuu leeyahay marka kadeedkaasaan haystee soomaaliya tala keena iyaga dadka soomaalida u daynin inay ka jawaabto aad baan oga helay aad baan oga helay eh, tidan yare labada daqiiqo ah aad baan oga helay aad bay aad aad bay aad bay runtii marka een, dhegeystayaashana waxaan mar kale xusuusinaynaa in sheekooyinka sidan oo kale ah ee xiisaha leh ay shabakadaha ku arkaan ay bulshada wararka isu gudbiyaan inay nala wadaagaan oo barnaamijkan kala soo qayb galaan waxaanay noogu soo hagaajin karaan een, somali at v o a news dot com barnaamijka caweyska washington colaad adiguna aad baad umahadsan tahay een, aad baa mahadsantahay
waa hagaag waa hagaag qaybtan u dambaysana dhegeystayaal waxaan idinku maqashiinayaa qaybtii afraad ee waraysigii oo cabdulaahi nuur maxamed colombo magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka uu kula soo yeeshay fanaanada hibe maxamed hudoon hibe nuura mar kale soo dhowaada
hayso aniga ii keli maysige kala korashada la doono ragbaa kasii koreeye jacaylkaadii kaxayso aniga ii keli maysige mid kala korashada la doono adaka meeka fiirso qofka oroodoo la doono adaka meeka fiirso qofka oroodoo la doono
kolbankana awr sudhaaye balgoode dameera kabaaleyaye labadhe kolbankana awr sudhaaye kowde dameera kabaaleyaye labadhe intaan ka tiisiraaban karkaaro ka duulayaye kalkaalaye intan ka tiisiraaban karkaaro ka duulayaye kalkaalaye intaan cashaqa ka baaye kordhinta xiisaha ku jeede intaan cashaqa ka baaye kordhinta xiisaha ku jeede wanaagaadun kasbaye samaha kolkoolinaye yabti igu kari ahay mukubaadisa habeynaysa wanaagaadun kasbaye samaha kolkoolinaye yabti igu kari ahay mukubaadisa habeynaysa
ibo riwaayado badan ayaad ee jilistooda ka qayb gashay ee waxaa ka mid ah shabeelnaagood ee iyo hasdhagaduub adduunyadu maskaxday magan u tahay oo magacii kale loo yaqaanay uu ahaa hadhalin dhibaato dheegxumaha guursan Ee, hablayow had maad guursan doontaan ayaa ka mid ah Ee, riwaayadahaas ee, hibo jadii gabadhada roob noqon weyday iyo awal qale wakhtiga Ee, marka riwaayadahaas midee ayaad u jeclayd hiboy ee, jilisteeda oo habeenkii aad dhigayso aad si gaara ugu raaxaysan jirtay horta ruwaayadahaas mid mid ka dhacda ma laha tii ugu horreysay waa saad sheegtay waa xasan sheekh muumin oo mucjisay ahayd tii ku xigtay waa ixaas dhagaduub mucjiso kale ahayd tii saddexaad waxay ahayd ninkii hadimo taliyo oo adiga waalisa waa adraawi mucjiso kale ahayd tii afraad gaaliya islaan gabdhow yaa idinle cabdiqays bay ahayd mucjiso kale ahayd tii ii shanaad waxay ahayd dunidu maskaxday magan u tahay waa xasan sheekh muumin tii lixaad waa doob qalanjadiis kabay waa hablayo had maad guursan doontaan waxa weeya yowal qale wakhtiga iyo qaar ba- badan oo kale laakiin kuwa ugu cadcad bay ahaayeen kuwaas
guracanay ujeedada guntinta yaa ka furilaa
waxaanay ujeedada kuntinta yaa ka furi laa
dad badan oo fanka soomaalida jecel oo gudaha iyo dabadda ku nool hibanuuray riwaayadaha badan ee ka qayb gashay inta badan markay daawadaan waxaad matashaa qaybta dhinaca dhaqanka wanaagsan waxaa marka la isweydiiyaa hibanuura riwaayadahaas ma iyadaa dooratay inay qaybaha jisho mise abwaanada ayaa u gartay toban ruwaadood oo waaweyn baan horta ugu magac aada u waaweyn baan iyaan ka qayb galay ma laba mise sideed laba oo mid ruwaayaddii labaad een dhigay tahay midna ruwaayaddii waxaan u malaynayaa sideedaad een dhigay midna waxa weeye xaasdhaga duub midna waxa weeyaan dhada roob noqon weyde labadaasaan inan fudud dhigay sideedda kale inan fiican oo dee maasha allaan dhigay marka dadku halkan buu ka dab qaatay aniga waxay ku yidhaani adigu inan fiican baata weligaaba xun maad samayna ruwaad xun maad dhigin markaa dee horena waan u sheegay waxaan ku ihi hablahay la jilayey gabdho kale ay matalayeen ana gabadh kalean matalayay nasiibka igu beegay aniga ruwaadaha meelaha fiicfiican anigana waxaan barnaamijka ku soo gabagabeynayaa heesta waan kugu xamdiyayaa oo ay ku luuqayso isla fanaanada hibe maxamed hudoon hibe nuura intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
xidigyahow adowa xeryasama ku noolban xidigyahow adowa xeryasama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xidigyahow adowa xeryasama ku noolban xidigyahow adowa xeryasama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xooje raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xooje ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga kugu xidhano waan kugu xamdiyayaa ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh laloho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune cisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan cisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdi